barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad afarta bisha juun sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anoa ismaaciil xuseen farjan
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aannu ku eegayno wiil dhallinyaro ah oo dalka gudihiis wax ku bartay oo soo kordhiyey adeeg cusub oo dad badan ay ka faa'iidaysteen iikaydi wuxuu kaa caawinaa haddii uu qofka isticmaalo dhammaan lacagaha dhaqdhaqaaqyada soo gala iyo wax alla wixii ka baxo wuxuu si fudud ugu isticmaali karaa ama ugala socon karaa moobilkiisa iikaydi wuxuu kaluu leeyahay aan ku soo darnay dhaqdhaqaaqyada deynta qofka uu caadiga uu bixiyo wuxuu si saxa usoo dhaqangala laba kun lix iyo tobanka wuxuuna saaran yahay beley istoorka meesha caadiga lagala dego ugu yaraan hadda waxaa la degtay in ka badan saddex boqol oo qof sidoo kalena qasiidooyinkii nebi ammaanka ayaan iyana idin haynaa
xubintii cayaaraha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka booliska magaalada london ayaa sheegay in toddoba qof iyo saddexdii qof ee soo weerartay ay ku dhinteen dhacdadii u dambeysay ee argagixiso ee ka dhacday britain gaari basaska yaryara ayaa la dardarsiiyey dad goobta marayay isagoo si xawli ah ku marayay buundo ku taalla magaalada london fiidnimadii sabtidii shalay kadibna waxaa lala aaday suuq la yidhaahdo brod halkaas oo ay saddex nin toorey ku weerareen dhowr qof booliska ayaa sheegay in saddexda nin ay toogteen saraakiil boolis ah oo hubaysan muddo siddeed daqiiqa gudaheed markii telefoonkii u horreeyey loo soo diray adeegyada gurmadka
madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka mike pence oo ka qaybgelayay shalay kulan qaadhaan ururineed oo lagu magacaabo rost and ride kaas oo uu horkacayo senator johnny ernest kaas oo qaadhaanka loogu ururinayay dadka naftooda u horay maraykanka ayaa sheegay in ay si wanaagsan ama inay wanaagsan tahay in maraykanka uu haysto madaxweyne aad uga werwera danaha magaalada desmoins halkii uu ka werweri lahaa denmark magaaladan ayaa ku taala gobolka iowa ee dalkan maraykanka hadalkan madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa daba socday go-aankii madaxweyne trump uu kaga baxay shirkii cimilada ee baariis sidoo kale madaxweyne ku-xigeenku wuxuu sheegay in madaxweynuhu uu saari doono ama soo saari doono qorshayaal hoos loogu dhigayo cashuurta taas oo uu hore u ballan qaaday
ramadaan wanaagsan iyo duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanu si toos idinkaga imaanaya magaalada washington barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan waxaanu kusoo qaadanaynaa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho oo dalka gudihiis wax ku bartay oo soo kordhiyey adeeg cusub oo loo adeegsado lacagaha la isku xawilo iyo xisaab celinta oo dad badani ay ka faa'iidaystaan wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabduleeh ayaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka noogu soo diyaariyey muqdisho
kulanti wacan kuna soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa wiil dhallinyaro ah oo ka qalin jabiyo jaamacadda soomaaliya bartana qaybta i t da ayaa hadda la yimid hal abuur dad badan ay ka faa'iid waa barnaamij lagu magacdaray ekaydi oo ku shaqeeya softweerada qaybihiisa kala duwan gaar ahaanna lacagaha iyo dhaqdhaqaaqa lacaguhu dadku isku xawilaan cabdixamiid xuseen geedi wuxuu nooga sheekeyn doonaa bal ekaydi waxa uu yahay sida ay ku timid iyo sida dadku hadda ay kaga faa'iidaan waxaanse marka hore kala sheekeysan doonaa noloshii cabdixamiid ee bilowgiisii waxbarashada iyo sidii mar walba uu ku fikirayay ee hibadiisan hal abuur kusoo dhow barnaamijka hibada hal abuurka v o a bal marka hore maxaad jecleed yaraantaadii
aniga markii ugu horeysay iskuulkeyga dugsiga hoose iyo sariya dhexe waxaan kusoo qaatay degmada afgooye iskuul lagu magacaabo abibakar sadeeq markaan ka qalin jabiyey kadibna waxaan jeclaa ama aan bartay culuumta kombyuutarka waxaana kusoo biiray ardayda jaamacadda soomaaliya waxaan ka qalin jabiyey marka jaamacadda soomaaliya laba kun shan iyo tobankii markaan aragnay baahi ku saabsan in aan hal abuurno ama aan samaysano barnaamijyo aan ku shaqo tagno ama aan magaalada aan dhaqaalo uga helno waxaan alifanay aan sameysanay barnaamij aan ugu magac darnay e kedi aan u aragnay intaanan e keda imaanin dugsigaagii sare iyo jaamacadda bilowgeedii maxaad jecleed inaad ku mashquulsho maxaad qaban jirta
aniga intaan dugsigii sare dhiganaya horta waxaan ku mashquulaya ma jirin aan ahayn in uu iskuulkii iyo wixii waxbarashadaas ku saabsanayd oo iskuulka ku ekaa oon keliya inaan barto laakiin markii aan jaamacaddii usoo gudbay oo aan combyuuter syniskii aan soo galay aan waxaan jeclaa inaan aad wax u brograamiyo oo aan sameeyo brograamyada wax lagu brograamiyo ama combyuter ha ahaado ama mobile applications ha ahaadaan marka mobile applicationkana wuxuu ka mid noqday waxyaabihii aan brograaminaya mid ka mid ah marka isagana wuxuu ku yimid baahi ah in dadkii oo isticmaalo dhaqdhaqaaqyada e v c-ga ama email ama e dahab anything oo lacaga laisugu diro xataa lacagaha premier bangi iyo bangiyada caadiga ay isticmaalaan salaam bangi dadka ay isticmaalaan dhaqdhaqaaqyada ka dhaco dhan inay si fudud mobile applicationkoodii ama e keedii ay kala socon karaan ayagoona midna u tegin haddii
e keda aan dul istaago horta eragan muxuu ahaa muxuu ka koobaya
ereygan markii aan aragnay in dadkii smsyadii oo transactionada lacagaha ahaa oo usoo dhacayay ama ka tegay ay rabaan inay meelay ku keedsadaan ay helaan ama ay waayeen oo fariimahoodii haddii mobilka u buuxsamo ay iska tiraadaan waxaa ugu magac darnay in qofka uu u keydiyo xogtiisa marna aynan ka dhumin soomaali maaragta soomaali oo aan ku dhalinay e keydi marka haddii qofka lacala mobiilkiisii xataa uu ka restuur garoobo uu iska tiro ama uu ka dhumo ama laga xado mar wal barnaamijka uu u keedsan yahay ama xogtiisii way u keedsan tahay marka sidaan e keydi ugu magac darnay marka af soomaaligaasaad u hesheen ood maaragtay ku ku howlgeliseen marka barnaamijkani ma yahay mid shaqeeyo oo laga heli karo internetyada iyo softwarada shaqeeya barnaamijkan haaba barnaamij shaqeeyo active ah markiisii ugu horreysay laba kun shan tobanka la sameeyey laakiin hadda wuxuu si saxa usoo dhaqangal laba kun lix iyo tobanka wuxuuna saaran yahay play storeka meesha caadiga lagala dego mobile applicationska androidka ah marka magaciisana waxaa la dhahaa e kd up ugu yaraan hadda waxaa la degtay in ka badan saddex boqol oo qof laakiin waxay u badan yihiin dadka ayagoo caadi isugu turtuuran aan xagga ugala soo degan laakiin waa active hadda marka muxuu dadka caawiyaa bal u sharax
e keydi wuxuu kaa caawinaa haddii uu qofka isticmaalo dhammaan lacagaha dhaqdhaqaaqyada soo gala iyo wax alla wixii ka baxo wuxuu si fudud ugu isticmaali karaa ama ugala socon karaa moobiilkiisa ikeda wuxuu kaloo leeyahay aan kusoo darnay dhaqdhaqaaqyada deynta qofka uu caadiga uu bixiyo ama deymaha soo galo iyadana wuxuu uga faa'iideysan karaa mar walba uu deyn bixiyo haddii uu ku diiwaan gashto halka uu buug ku qori lahaa haddii mobile applicationka ama ekeda asigoo isticmaalaya uu deyntiisa diiwaan gashto uu sheego qofka deynta xilliga uu usoo celinayo si fudud ekeda xilliga deynta markii la gaaro qofka deynta lagu lahaa wuxuu ku wargelinaa in la gaaray xilligii deynta qofkii deynta lahaana waxaa loo sheegaa in la gaaray maanta inay dhowr qof oo deen uu ku lahaa ay ballansan yihiin oo maanta ay tahay marka wuxuu ka caawinaa uu xasuusinaa dadka lacagaha ka maqan iyo lacagaha soo gala intaba inuu iikeydii kala socdo cabdixamiid waxaan rabnaa balan aan kala qaadno dadka muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya waxay aada u isticmaalaan lacagahan taleefanada lagu diro oo shirkadaha waaweyna soomaalidu guud ahaan ay bixiyaan laakiin akhbaar iyo xog badan lacagahan lama socdaan gaar ahaan koonfurta marka laga hadlayo kani xogtan xaguu ka keenaya
mar waliba oo qofka ay usoo dhacdo fariin qoraalaadka fariin qoraalaadka loogu sheegayo in uu transaction sameeyey uu lacag diray ama lacag loo soo diray wuxuu kala baxaa fariinta lacagta darka markii fariin loo soo diro sida caadiga ah qofka in lacag loo soo diray wuxuu ka ogaan karaa fariinta isla mobile applicationkana wuxuu ka faa'iidaysanaa fariintaas qofka loo soo diray lacagta la soo diray iyo telefoonka soo diray iyo xilliga loo soo diray intaba fariintu kala baxaa qofka waxaa xog dheeri ah oo kale la weydiinaa fariintan ama lacagtan sababta kugu imaaday isagaa marka xogtaa dheeriga ah ku darsanaa marka wuxuu leeyahay ama xogta uu kala imaanaa fariinta ay soo direen shirkadaha bixiyo adeegyadan lacagaha online-ka ah lagu kala tuurto marka qofka isagaa ku darsanaya wax alle wuxuu u baahdo faahfaahino ah lacagtan waxay ku baxday ama waxay ugu soo gashay
marka hadda haddaan hal doolar kuu tuuro wuxuu ku weydiin doonaa sababtaa lacagta kuu siiy haddii hal door hadda ii soo dirto iikeeda automatically wuu soo kaca wuxuu ku leeyahay hal doora wuxuu kaaga yimid telefoon hebel halkaa doolarna sababta kugu yimid sheeg marka haddii aan ku qorto faahfaahin beri mar walba aan u baahdo lacagtan intee iga soo gashay ama maxay ugu soo gashay si fudaa ugan karaa
marka shirkaduhu ma isticmaalaan
hadda waxaa isticmaalo aan ku ognahay dhowr iskuol oo ugu talagashay ardayda lacagaha ay usoo diraan iyo arday walboo lacagtan bixiyey si ay ugu helaan waxaa kaloo isticmaala qaar kamida shirkadaha bixiya adeegyada korontada iyo biyaha oo ayagana macaamiishooda lacagaha ay usoo tuuraan ay kala socdaan dad caadi ahoo personal u isticmaalo iyo kuwa ganacsi u isticmaalo intaba way jiraan marka adiga hal abuurkan maxaad ka faa'iido dan kuugu jirto sababtu waa inaad hal abuur baad raadisay si aad dhaqaalo u samayso marka dadku ma iska isticmaalaan mase waa inay kaa gataan barnaamijkan markii ugu horeysay oo lasoo ikhtiraacay wuxuu ahaa bil waliba qofka barnaamijkan isticmaala inuu hal doolar bixiyo muddo lix bilood ahay ku shaqeynaysay markii dambe waxaa garanay in barnaamijkan aan dadka ku caawino ama aan ku sadaqaysano marka hadda barnaamijku waa free oo qof waliba oo la soo dego si caadiho u isticmaala inagana wax dhaqaalaha kama rabno insha allah barnaamijyo kale oo aan arintaa uga faa'iidaysano aan dib uga keenayna marka hadda iikeedi waa free
waxaad ii sheegtay in deymaha iyo dukaamanku ay isticmaalaan bal tafaasiil ka bixi
dukaamanka hadda isticmaaloo kale barnaamijka ekeedi waxay u adeegsadaan hadda waxaa arkay dhowr farmashi oo barnaamijka isticmaalo farmashiyaasho kale waxay u isticmaalaan lacag weliba oo soo gasho waxay ku qoranayaan lacagtan waxa looga gatay daawada nooca ay tahay hadhow ninkan ganacsadaha ah oo farmashiga gada wuxuu si fudud u ogaan karaa lacagtan dhammaan inta soo gashay halkan doolar wax daawo nooca ah uu ku gaday marka keliya waxaa loo adeegsadaa lacagta kaa baxdo ama xitaa haddii qofku uu bixiyo daawo deyn ah aysan lacag transaction ahayn barnaamijka ekeedi wuxuu leeyahay meel lagu qoro form caadi ah laga diiwaan geliyo badeecada la gaday magaceeda iyo ninka laga gaday magaciisa iyo qiimaha badeecada laga siiyey iyo lacagta uu bixiyey haddii aysan lacagta ahayn xitaa automatic midda laysku tuuray iyo cashta ikeeda wuxuu dadka ka saacidaa inay caadi ikeeda ugu qoraan warbixinta kombaleda berina waxay heli karaan warbixinta ay ikeeda ku qorteen ayadoo online ah ama isagoo mobiilkiisa ku jiro offline labadaba loo isticmaalaa
cabdixamid shirkadaha waaweyn dabcan software kala duwan ay isticmaalaan weli waxaa laga yaabaa in afaf qalaad iyo luuqado kale ay ku qoran tahay barnaamijkan soomaaliyeedsan ee arday soomaaliyeed ka timid arday soomaaliyed ma usuuqiisana ma kala hadasheen
barnaamijkan way jiraa shirkada aan u geynay laakiin inta badan shirkadaha waxaan uga cabsanay inay isku dayaan in mid isaga lamidaho kale ay abuurtaan marka barnaamijkan aada u suuq geynay inaan shirkadihii aan dhahno adinka suuqgeeya laakiin annagaa waxaan juhdi ku bixinay in ugu yaraan dadka u baahnaa barnaamijkan ay helaan ama cid alle cid u baahato waxaana inta badan ku wargelinaa ama aan ku waxaysiinaa social media
yaa maamulo hayo softwarekiisa iyo ma data yaa howlihiisa gacanta ku hayo barnaamijkan waxaa daatadiisa ama xogtiisaba ama farsamadiisa technolojiyada haaya shirkada lagu magacaabo cafiya technology center oo aan xubin ka ah anigaba marka waa kaa marka cid hadda si sahlan u bedelan karta ma jirto datada cid si sahlan u bedeli karta ma jirto anaga unbaa sameynay mar walba rabo in la horumariyana anagaa horumarino mar walba rabo in wax laga bedelana shirkada cafiya technology ka bedesho cabdilxamid dabcan kumanaan arday baa qalin jabisa haddaysan ka badnayn meelaha qaar marka ardayda maxaad fariin u diri lahayd gaar ahaan dadkan barta computer scienska waxaan leeyahay kolley cilmiga aan baranay oo computer scienska ah ma u baahna in qofka uu meel shaqo ka raadiyo brogaraamyo la sameeyo oo in shirkadaha ganacsiga ama shirkadaha caadiga laga caawin karo in barnaamijyo borogaraamyo loo sameeyo baahidooda fuliya innaga hadda in borogaraamkan ekda waa barnaamij bilaash ah laakiin waxaa sameynaa barnaamijyo kale oo borogaraamyo aan ugu talagalnay jaamacadaho kale inay isticmaalaan waxaa jira mid aan ugu talagalnay hadda shirkadihii korontadii biyaha aan ku sheegayo waxaa kaloo jiro mid aan ugu talagalnay iskuulada oo haddaba jaamacadda soomaaliya oo u bixisay ilaa boqol iskuul ay si tabarucaad ah oo siisay barnaamijkeena ay isticmaalaan marka annaga maxaa kamid a barnaamijyadaas haddaa noo sharaxdo waxaa jiro barnaamij school management ah loogu talagalay in iskuulada lagu maareeyo maamulada iskuulada haa ardayda xogtooda iyo macalimiinta dhaatadooda iyo dhammaan wax alle wixii howl iskuul ah barnaamij lagu maareeyo iskuullada loogu talagalay isagana wuxuu noo soo gabagaboobay shalay training in lagu siiyo boqol iskuul oo barnaamijkaas isticmaasho marka waxaan leeyahay ardayda culumtan barato wax way alifo karaan barnaamijyo waa la samaysan karaa iyadoo wax shirkada ah loogu dhibtoon in shaqo laga raadiyo howlaha kale aada wadaan oo kooxda saaxiibada adu aad qabataan maxaa ka mid a
hadda barnaamijyada anaga noo diyaarsan oo shaqeeyo waa inta hadda aan ku sheegayo barnaamij lagu maareeyo shirkadaha bixiya adeegyada korontada biyaha waxaa lagu diiwaan gashtaa dhammaan macaamiisha shirkadda ay leedahay bil weliba oy shirkaduhu lacag dallacaan barnaamijkii ay u isticmaalayaan inay lacag ku dallacaan macaamiil walbana isigoo gurigiisa uu joogo ii gaarto fariinta dallacaadda mar walboo lacag qabasho la sameeyana macaamiisha lacagaha laga qabtayna waa lagu diiwaangeliyaa hadhowna waxaa sifta loo heli karaa ribort ama warbixin ah lacagihii la bixiyey iyo lacagihii la dallacay iyo macaamiisha diiwaangashan iyo dhammaan wax weliba oo howl ah oo ka socdo shirkadaha iyo siday u shaqeeyaan marka ma ayaga kusoo dalbaya oo isdiiwaangelinay mase adikaa diiwaangelinay shirkadahaas korontada ayagaana soo dalbanaya noo imaanayo barnaamijkaas markay u baahdaan waa la siin karaa
fikirkan hal abuur adigu aada leedahay arday fikiraysa ma jirtay ama kula wadaagtay ama markaad fiirisa saaxiibadaadi waa jiraa barnaamijkan anigu keligay ma wado waxaa ila wada ugu yaraan dad gaara ilaa shan dhalinyaro oo igala qalinjabisay jaamacadaha dalka guud ahaan kalana qalinjabiyey sanado aan kala horeynay marka keligay ma ihi waxaa barnaamijkan ku wada wadnaa dhowr arday
ugu dambeyntii markaad fiirisa e kaydii oo hadda howlgalay maxaad ka faa'iidin doontaa mustaqbalka
ugu yaraan ama baahida ugu weyn aan ekda aan free uga dhignay ama aan dadka ugu deeqnay oon waxay ahayd in la ogaado inay jirto dhalinyaro sameyn karto barnaamijyo horumarineed oo dadka anfacayo guud ahaan marka insha allah waxaan anagana ka filaynaa ama aan ka rajaynaynaa inay dadka ogaadaan in ugu yaraan ay joogaan dad dhalinyaro ah soomaali ah wax alifi karo barnaamijyana u sameyn karo baahidoodii teknolojiyadna ka haqabtiri karo
dhaqaalo badanaa kaa baxay reer baa lacag kugu soo bixiyey mashruucan ma lacag buu noqon doonaa marka dambe maya mashruucan waxaan ugu talagalnay inuu weligii free ahaado laakiin waxaa jira mashruucyo kale aan aan lacaga ka dhigno ama oo iib ah aan gadno barnaamijyadii oo borogaraamyadii kale oo iskuullada ama jaamacadaha ama shirkadaha korontada iyo biyaha kuwaabaa anaga lacag iyo wax ka helnaa laakiin barnaamijyo kaleo free ah aan dalka ugu talagalna way jiraan iyo keedia ka mid ah kuwa kale aan soo wadnana way jiraan insha allah dhalinyarada jaamacadaha ka baxday derbiyada fadhiya fadhi ku diranaya shaqo la-aanta ah gaar ahaan combyuter scienska ma is leedahay fursado aada ugu yeerleed way jirtaa ama u tilmaami lahayd
waa jiraan haddii ay ayaga naftirkooda fikri badan bixiyaan dhammaan wadankeena hadda ganacsiga ka jira ama shirkadaha joogoo dhan intooda badan ma isticmaalaan sistemyo ka caawiya shaqadooda caadiga ah marka dhalinyaradaas hadday wada fikiraan innaga hadda keliya waxaan sameynay iskuol iyo jaamacad iyo shirkado korontiya biyo waxaa jiro shirkado ganacsi caadi sameeyo waxaa jiro magaalada wax alla wixii shirkada jiro ama howl weliboo la qabto system way u baahan tahay waa loo sameyn karaa marka dhalinyaradaas waxay ku fikiri karaan haddii ayagaba diyaar u yihiin inay wax develop gareeyaan ama ay wax borogaraamiyaan way sameyn karaan baahiyo badan wadanka uu ka jira ay teknolojiyad ka bannaan marka ka faa'iidaysan karaan
aad buu mahadsan yahay wuxuu ahaa cabdixamiid xuseen geeddi oo ka baxay jaamacadda soomaaliya qaybteeda kombyuter sayniska lana yimid hal abuur loogu magacdara ekaydi kaas oo dadka muqdisho hadday isticmaalaan gaar ahaanna isku hawlidda lacagaha taleefanada oo shirkadaha soomaalidu iyo bangiyaduba ay adeegsadaan aad baad u mahadsantaa cabdixamiid
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay haatanna dhinacii ciyaaraha ayaa idinku soo maqan
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka ciyaar aad u xiiso badan ayaa habeenkii xalay ah waxay dhex martay kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo yuventus ciyaarta kama dambaysta ee horyaalka qaaradda yurub ee loo yaqaano champions liga waxaana afar iyo hal ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee real madrid oo noqonaysa kooxdii ugu horraysay oo koobkaasi laba sannoo isku xigta ku guulaysata macallinka kooxdaasi sanadiin zidaan ayaa isaguna taariikh hor la dhigay oo koobkaasi ku guulaystay isagoo ciyaartoy ahaa laba marna isagoo macallina haddaba qaar ka mida taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee real madrid iyo kuwa yuventus oo isku meel ku daawanayey suuqa soomaalidu ay ku leedahay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee karmeel qaarkood ayaan la kulmay oo dareenkooda kuwii laga badiyey iyo kuwii badiyeyba ay iga sheekeeyeen wiilkan dhallinyarada ayaan ku hormarayaa magacaaga ii sheeg marka hore magacayga waxaa la dhahaa nur cusmaan faarax ee nuur ee, markii ciyaartu ay bilaabanaysay waan ku arkayay ma faraxsanayn laakiin hadda aad baad u faraxsan tahay bal ii waran ha ciyaarta geemka waxa waa geem aad u adag ee, weliba daqiiqadii ugu horreeyay oo ten ten minute ugu horreeyay aadaan naloo weeraray marka saasaa keentay inaan anaa farxad muujin laakiin markas waa iska ogeyn in real madrid ay badanayso sababtoo ah ciyaartoy aad u awood badana ay- ayaa real u dheesho sad ogtaa sida cristiano ronaldo oo kale ee, qaybtii hore ciyaartu hal iyo hal ayay ku ba- ay ku dhammaatay markii la isku soo noqdayna waxaad moodaysay in kooxda real madrid ay la wareegta kubadda ee, maxaa ugu wacnaa waxaa ugu wacnaa ciyaartoyda real madrid aad ay uga aalamiito badan yihiin kuwa juventus marka aad ay markii hore u degdegaayeen marka way daaleen daalkiiyaa looga faa'iidaysta marka waxay noqotay inay marka oo ayagu xitaa binooniyaasha isku qalqaldaan saasaa keentay in aad goolal badan looga dhaliyo oo daadka looga qaado waa tahay aad baa umahadsan tahay wiilkan kale ayaa isaguna ka mid ahaa ee taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee real madrid ee marka hore magacaagii sheeg maxamed allah maxamed maxamed cali ee maxamed ciyaartu waad ogeyd markii hore waa laisku dhegganaa way adkayd laakiin afar iyo hal ayay ku soo gebagabooday waa ku jeeda waad dhoolla caddaynaysaa sidaad ku hesheen afartan gol wallaahi real madrid tiim weyn waaye tiim taariikh le waaye intaasoo jaambiyoona haystaan labiyo toban jaambiyoon kana uga ah marka waxaa waaye macallin weyn oo wataa sidaane waa la yaqaanaa nin oo intaas oo soo dheeli jira waa ciyaaryahan weyn waaye ma fahamte marka mar kasta waa isku kalsoonaa aniga inay farxad ii dambeyso laakiin qaybtii hore markaad fiiriso kalsooni ma qabin baan u malaynaya qaybtii hore ciyaartu waa kululeed waxaa waaye macnaha inaan ka hor dhacaan diidahay marka hadda waxaa waaye guul bay kusoo dhammaatay ciyaarta waa tahay aad baad umahadsan tahay waxaa isaguna ila jooga wiil kale oo dhallinyaro ah oo dabcan ka mid ah taageerayaashii kooxda yuventus ee markii ciyaartu socotana aan arkayay oo laga joogi weysnaa oo aad iyo aad u lahaa waan badinaynaa ee bal marka hore magaciisaan weydiinaya magacaaga marka hore cabdiraxmaan cabdisaaq maxamed Ee, cabdiraxmaan dee aad baad u bootaynaysay ciyaartu intay socotay weliba kaambiyadii hore Ee, maxaa idin helay run ahaantii anigu marka hore kalsooni weyn ayaan ku qabay juventus een, maadaama ay samafinalkii iyo wacdare soo dhigtay quarter finalkii finalkii waxaa moodaa iy- inay naga sii- sii- siibatay Een, one one bay ciyaarta cambidor ku dhacday tii dambe waxaad moodaa difaacna maana gelin weerarna maana qaadin marka sistamka coachka iyo iyo sistamka ay u ciyaareen ayaa aad iyo aad ila khaldanaanay laakiin kalsooni aan ku qaba marka hore tiimka Ee, maxaa dhaliyey baad is leedahay in kooxdii sidaa u fiicnayd kaambiyadii hore afar laga dhaliyo qaladku halku ka yimid qaladka wuxuu ka yimid horta referigu aad iyo aad buu mataqaanaa ciyaarta ugu dhex wareeray faawulo maalayacan iyuu iska dhigay yellow card maalayacan iyuu iska bixiyey hase ahaatee een, excuse taas maaha laakiin anugu waxay khalad ka weyn ay la tahay oo juventus juventus waa team weyn sama finalka waa fiican yihin quarter final laakiin final marka la yimaado way khalkhalaan anugu ma garanayo in muddaa waan daawada ciyaarahooda waxaan isdhahaya finalkan waa final ay ku tashan doonaan laakiin way ka siibatay Ee, dad badan waxaa laga yaabaa inay eedaynayaan macallinka agrileri oo waayahan aad looga hadlayay oo lalahaa waa macallin aad u wanaagsan adigu ma ku raacsan tahay inuu wax badan ka qalday qaybtii dambe ee ciyaarta Massimo Ale- Massimo Alexander Allegri waa coach aad u fiican Ee, run ahaantii ilaa AC Milan buu soo qabtay laakiin ma garanayo ciyaartan aad bay uga xumaatay difaacna muusa gelin weerarna ma qaadin marka waxaa moodaa inuu sistamka uu ku ciyaaray teeda kale Colombianka ninka la dhaho Guardado waa nin qadina oo line up ahaa Aronow gadaal buu ku fariisiyey difaac buu soo galay difaacii uu xumaaday gadaal buu ninkii ka keenay ninkaasna oo red card penalty siiyeyna waxaa moodaa inay ciyaarta wax badan ka khaladay aad baad u mahadsan tahay Ee, dhegaystayaal waxaa xusid mudan in ciyaaryahanka cristiano ronaldo uu laba gool u dhaliyey kooxda real madrid islamarkaasina waxaa la filayaa sanadkan inaan lagu haysan noqoshada ciyaaryahanka dunida ugu wanaagsan inuu noqonayo taasi oo barbara ka dhigi doonta inta mar uu kubaddaasi amaba abaalmarintaasi ku guulaystay ciyaaryahanka ay xafiltamaan ee leonel messi oo aad mooddo sannadka soo socda inuu garoommada isagu ka maqnaan doono waa tahay dhegaystayaal inta ayaan ku soo koobayaa xubintii ciyaaraha saaka iyo caalamka tan iyo kulan dambe waa mascadooyda la sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha laanta afka soomaaliga ee v o ead nagala socotaan haatanna caashe ibraahin aadan caashe cuud oo barbarkayga bidix fadhiya aan ka codsado qodob ka mid a warkii dunida inay shanno marto aad baad umahadsantahay ismaaciil booliska magaalada london ayaa sheegay in toddoba qof iyo saddexdii qof ee soo weerartay ay ku dhinteen dhacdadii u dambeysay ee argagixiso ee ka dhacda dalkaasi gaari ayaa la dardarsiiyey dad goobtaasi marayay isagoo si xawli ah ku marayay buunto ku taala magaalada london fiidnimadii sabtida ee shalay kadibna waxaa lala aaday suuq halkaasi ku yaala oo saddex nin ay toorey ku weerareen dhowr qof oo halkaasi ku sugnaa mahadsanid caasha haatanna dhinacii qasiidooyinka
xududkii ilaahay xabiibkii udgoona xadhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko islaamnimada lagu xidhay shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii xajiya eebba yidhi lagu xijooga weeye xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye
soon xurmeeya nafta xakameeya oo aakhira xasuustaa bisha barakaysan ee ramadaan ayaanu ku jirnaa ilaahay khayrkeedii barakadeeda hana siiyo guud ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa aniga ismaaciil iyo bashiir waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan
nafta xadhiga goysa dembaabkama xishoote nafta xadhiga goysa dembaabkama xishoote xaaraan la quutiyo booli lagu xiraadiyo xaasi xaasidkiyo xantiyo soonta waa kaa xumayse bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo